جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen weliba oo sabti ah aadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay kowda bisha jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri qodobada barnaamijka aan idinkuga hayno idinkana aad ku maqli doontaan hadduu alle idmo waxaa ka mid ah dowladda saliibyada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtasaqada ridada oo toddobaadkan xasuuq ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose ku dilay laba-iyo toban qof oo shacab ah oo caruur badan qarax lagu laayay ciidamada saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada dhadhaab gobolka gaarisa ah dhulka n f d ee gumaysiga ku hoos jira sidee xasuuqii saliibiyiintu toddobaadkan ka geysteen degmada jamaame looga hadalhayaa wilaayaadka islaamiga iyo meelaha ka baxsan ee ay cadowgu gacanta ku hayaan dad soomaaliyeed oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ciidamo ka tirsan saliibiyiinta etoobiya toddobaadkan ka geysteen deegaan ka tirsan magaalada mooyaaleeh ee dhulka soomaali galbeed soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku beddesho dowlad jihaadi ah waa ciwaanka daraasad uu qoray markas taabacsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka haddaba muxuu yahay walaaca cusub ee gaaladu ka qabaan awoodda mujaahidiinta iyo filashooyinkooda hortabinta leh sidoo kale caawa barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan warbixin aan idinkaga diyaarinay kubaca iyo horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka bisaqcadde ee wilaayada baay dibadbaxyo muslimiintu ku difaacayeen beedka allah oo toddobaadkan ka dhacay dalka yuganda dad kristaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kadib markii ay ku xadgudbeen mid ka mida masaajidda muslimiinta qodobadaas xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad barnaamijka caawa kaga bogan doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا waa hagaag qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijkeenna aan ku eegi doono waxa uu noqonayaa dowladda saliibyada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtasaqada ridada ah oo toddobaadkan xasuuqa ay ka geysteen degmada jamaameh ee wilaayada jubbada hoose ku dilay laba-iyo toban qof oo shacab ah oo caruur badan warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo diyaariyey halkana kasoo jeedinayaa suhayb cabdulaahi degmada jamaame waa degmo qadiimi ah oo dhacda koonfurta gobolka jubbada hoose waxayna qiyaastii lixdan kilomitir u jirtaa magaalada kismaayo waana degmo allaah uu ku galladay kheyraad fara badan bulshada ku dhaqan ayaa dhowr iyo tobankii sane ee lasoo dhaafay ku naaloonaya amni iyo nabadgelyo ay ka dhexleen ku dhaqanka shareecada islaamka taasoo reer jamaame iyo dadkeeduba gaarsiisay horumar iyo baraare balse nicmadaas ayaa waxaa u quuri waayey cadowga allaah mid ka mid ah falalkii u dambeeyey ee ku carqaladaynayay bulshadaas ayaana waxa uu dhacay toddobaadkan gudihiisa kadib markii duulaan xagga cirka ah ay ku qaadeen isbahaysi ka koobnaa saliibiyiin iyo murtadiin oo halkaasi ku xasuuqay dad shacab ah cadowga allaah ayaa si bareer ah u burburiyey goobaha waxbarashada iyo xaafadaha ay dadku degganaayeen taasoo keentay inay ku shahiidaan dad gaaraya ilaa laba iyo toban ruux kuwaasoo u badnaa carruur iyo dumar maryaan cumar nuur baruuji haye xaggee joogtaa aniga jamaaman joogaa haye ma- saaxiib saak saax u dhaceen saakaar ma jooga baarahan jira jugta banaanka ka maqlaay haye gabartay waa ula hadla waxeer jamaamo waa halaabhaysa gabartay ilmahan wad cadigiyey haye gabartay waxay tiri haye haye beesan kuu soo tuura lacagaa u soo tuuri haye waxay tiri habartay ula hadla habarteeda la hadash haye hadda habarteeda ay baabur baxoolinku agadam gabadhna warta haddii nabarka din wac ma dhacay nabarka din wac ma dhacay haddii wac mana ilmaheygaan wace war gabadhaas ma aragtay nin walbaan wace ma aragtay ma arkin ma arkin ma arkin Haye.
haddii ilmaheyga ay soo wiceen hooyo waxay yidheen gabadha jikadaas uu galay ee madfaca laleeya gabarta waa dhimid ilmihin waa korfadheen meeqa cunugay ka tagtay saddex cunug haddan uur yaray ahayd waa gartay marka eh, yaa dilay marka gaalada iga disheen Haye.
gaalada ilaahay anaga qabto Ilaahay ka qabto. Ilaahay.
gaalada iga qabo ilaahayda ka qabta Eh, bismillaahi raxmaan raxiim weli booqashada waxaan ku jirnaa eh, goobihii duqeymaha ay saaka ka geysteen eh, cadowgii duulaanka soo qaaday Eh, markana eh, qof ka mida dadka deegaanka eh, goobjoog u ahaa qaar ka mid a dhacdooyinkii magaalada ka dhacay sidoo kale gurmad u sameeyey eh, dadkii muslimiinta ahaa ee dhaawacyada kala duwan ay soo gaareen ayaan la kulmaynaa asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow saakase wax uga dhaceen magaalada jamaam walaalo eh, anigu magacayga waxaa la yidhahdaa eh, xuseen nuur ibraahin suldaan xuseen barmiil haye yaa la ii yaqaanaa soo dhawow suldaan waa ku dhowahay saaka degmada jamaamo waa maxaa la dhahay yani marta ilaahay subxaanahu watacaala horta qadartiisaa ka dhacday Een, dhowr siyaaboodayna wax u kala dhaceen adiga ba- saddex saac waqti saddex saac baar saddex saac yaa waxay noogu soo bilaabeen hoobi wax la yidhaahdo yaa magaalada ay kusoo tutuureen Een, guryo xaafadeed oo ay ku dhaceenna waa jiraa madarasooyin ay wax ku gaareenna way jirtaa aad iyo aad madarasada ay saaka hoobiyaalka wax ku gaareen waxaa ka mid ah madarasada macalin cusmaan cabdulle ku- a- ayaa ka mid ah haye macalin cusmaan madarasihiisa hoobiyaa ku dhacay wadaad masaakiin oo- oo muuse cali la yidhaahdo oo ummadda la noolaa yaa meesha ku shahiiday ilaahay subxaanahu watacaala shahaadadiis allah ka aqbalo Amiin yaa rabbi.
waxaa kaloo dhib ku gaaray meesha een, wadaadkii madarasada dhigaa oo asagana maxaa la yidhahdaa macalin maxamed la yidhaahdo macal cusmaan wuu geeriyooday mar hore wuu geeriyooday ilaahay ha u naxariisto madarasada wuxuu ku dhaafay macal maxamed oo ilmo adeer ay yihiin aad iyo aad macal maxamed ayaa macnaha yani horta madarasadii dhigaayey maadaama macal maxamed madarasada as dhigaayay saaka saddex saac caruurtii markii la fasaxay kadib yaa hoobihii nagu soo bilaabay Aad iyo aad.
hoobihii wuxuu ku dhacay madarasada macal ismaan naftirkeed madarasada dhexdeedu ku dhacay Aad iyo aad.
ilaahay subxaanahu watacaala caruurtii ilaahay yaa ka badbaadiyey alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahan ugu mahadinaynaa macalinka iyo wadaadka oo muuse oo isla quraacanayo yaa hoobihii uga hoobiyaha uu ku soo dhacay haye muuse meeshii uu ku shahiiday shahaadadiis allah ka aqbalo Amiin.
macalinka ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay ha u boogdhayo amiin islaan daraskooda eh, oo masaakiin ah saddex caruur haysato Mhm. oo madarasa daras la ah madarasada daras la ah firirkii ayaa meesha ugu galay islaantii way geeriyootay maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida culimmada iyo waxgaradka ayaa tacsi iyo sabarsiin ugu tegay dadka muslimiinta ah ee toddobaadkan cadowga allaha ku xasuuqay jamaame بسم الله الحمد لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى إيه الله سبحانه وتعالى يا مهد اسكاله إن وافجيي إماتن كان anigoo macnaha ka soo macnaha boqoolay jubbada dhexe Een, ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yamsaskum qarxun faqad masa alqowma qarxun mithluh wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas ilaahay subxaana wa tacaala wax badan ayaa gaalo la dharbaaxay oo lagu tuntay oo ilaahay qalabo naga siiyey inay maalinkooda wax soo tuurtuuraan oo dad ilaahay shahaado ku siiyo ayagoo wax kalena aysanna gaarin dadna ay ku dhaawacmaan dhaawacaasi allownu lownu dami wa riixu riixu lmiski magaaladiina waa camiran tahay ilxawe soomaalidu waxay tidhaahdaa nin macnaa ciid kugu firdhiyey calooshiisuu ku tuseeyo waxba kuuma dhibin gaaladan iyo annaga cadaawadeenna waa ilaa qiyaami saaca waxaan dheeraadka nugu ah waa dadka ilaahay qaatay oo shahiiday oo dhaawacmay ayagana waxaan leenahay ilaahay shahaadadooda ha aqbalo dhaawacoodana allaha bogsiiyo amaa beledka miya beledku waa beledkii oo ciiddu waa ciiddii oo maamulku waa maamulkii een, musiibadii ee halkan ka dhacday oo qadarka ilaahay subxaanahu watacaala dhan markii loo fiiriyona noo qadariyey dhan markii loo fiiriyana ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo dadkii ay aada u jeclaayeen oo ilaahay subxaana watacaalana ka celiyeyna qeyb markii loo fiiriyana naxdii iyo waxa iska leh waxaan leenahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ina lilaahi maa akhadat walahu ma acdaa wakulu shayin cindahu biajalin musaman faltasbir waltaxtasib alla subxaanahu watacaalana waxaa noo tilmaamay wax kasta in ajal ay leeyihiin kullu nafsin daa'iqatu lmowt maanta markanka loo fiiriyana wax ka sharaf badan oo ka qiimo badan lama arkaayo waa iyaga oo dad maanta u badan sakiirin ah qofkii laba u sakiirto saddex u sakiirto nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa nooga tilmaamay in sababtooda ilaahay subxaanahu wa tacaala ku geynayo jannada markan waxaan leenahay ehelka iyo qaraabada iyo dadkii maanta waalidiinta u ahaa ilmahan iyo hooyadooda iyo kulliba waxaan leenahay annaga oo kan walaaye ahaan iyo dhaqanka oo isla soconno waxaan idinkugu imaanay in aan idin tacsiyeyno allihii oo idiin siiyey xayun qayuum waay meel ma jiro waa nool yahay badiilkooda ilaahay baa idinka rajeynaya ilahay idin siiyo waa qayb ka mid ah dhagarada iyo ficilada guracan ee saliibiyiinta iyo murtadiinta ku hayaan bulshada muslimka ah ee hoos harsanaysa raayada towxiidka dhacdadan ayaana ku biiraysa boqolaal la mid ah oo cadowga allaah uu ka geystay deegaanada dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay aad buu u mahadsan yahay suheyb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa qarax lagu laayay ciidamada saliibiyiinta kenya oo toddobaadkan ka dhacay deegaan dhaca duleedka magaalada dhadhaab gobolka gaarisa ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya iyo qodobo kale oo xiise badan waxaad ku dhagaysan doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka xubinteenna dhacdooyinka toddobaadka waxaan caawa ku bilaabaynaa howlgallada ciidamada mujaahidiintu toddobaadkani fuliyeen waxaana ka mid ahaa qaraxyo gaaraya ilaa laba qarax oo ciidamada mujaahidiintu la eegteen kolonyo gaadiid ah oo ay la socdeen maleeshiyaad karidada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta kuwaasi oo ku socdaalayay xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hilwaa ee magaalada muqdisho qaraxyadaani ayaa waxay haleeleen ilaa laba gaari oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada iyo ciidamada kufaarta afrikaanta waxaana jira khasaare gaaray riddada sidoo kale waxay toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu dagaal culus ku qaadeen xerada ciidamada ee kufaarta afrikaanta ee degmada janaale ee wilaayada shabeellada hoose howlgalkaas waxaa lagu dilay hal askari oo kufaarta yuganda ka tirsanaa halka laba kale oo yugandhees ahna ay soo gaareen dhaawacyo culus sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax ka fuliyeen deegaanka shalambood ee wilaayada shabeellada hoose kaasi oo lala eegtay fariisin ciidan oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada waxaana ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen dhanka bay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen degmada bardaale ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa booliiska maamulka riddada koonfur galbeed kaasi oo lagu magacaabi jiray xasan mooro howlgalladii toddobaadkani mujaahidiintu fuliyeen waxaa ka mid ahaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen kolonyo ciidamo ah oo ka tirsanaa kufaarta kenya kuwaasi oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka kulan ee hoos taga magaalada dhadhaab ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya howlgalkaas waxaa lagu dilay sagaal askari oo kufaarta kenya ah oo uu ku jiray sarkaal kenyaati ah oo si aad ah u dhibi jiray dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolkaasi halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen saddex askari oo isla kufaarta kenya ah waxaana sidoo kale qaraxaasi lagu gubay gaari kooyal ah haddii aan dhanka kale eegno ugu yaraan laba qof oo soomaali ah ayaa toddobaadkani lagu dilay halka tiro kalena lagu dhaawacay kadib markii ciidamo etoobiyaan ah ay weerar ku qaadeen degmada moyaale ee gobolka daawa ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya weerarkaani oo si gaar ah loogu bartilmaameedsaday deegaan lagu magacaabo madaxmaroodi oo hoostaga degmada moyaale ayay ciidamada itoobiya si bareer ah ugu dileen laba qof oo shacab ah halka dhowr qof oo kalena ay dhaawaceen kuwaasi oo dhaawacyadooda loo daadgureeyey cisbitaalka magaalada ley ee xarunta gobolka daawa sida ay xogtu tibaaxayso ciidamada xabashida itoobiya ee soo weeraray deegaanka madaxmaroodi ayaa sidoo kale waxay dhaceen geel fara badan oo dadka deegaanku ay lahaayeen kuwaasi oo ay u dareersadeen aagaggii ay ka soo duulaan tageen weerarkaani ayaa qayb ka noqonaya xadgudubyada joogtada ah ee isugu jira dilka dhaca iyo xasuuqa joogtada ah ee ciidamada xabashida itoobiya ay ku hayaan muslimiinta soomaaliyeed ee ku nool dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya dhanka kale dalka yuganda waxaa toddobaadkaani ka dhacay iskahorimaadyo dhex maray dadweyne muslimiin ah iyo kooxo kirishtaan ah oo ku nool dalkaas kaasi oo salka ku hayay xadgudub uu nin kirishtaan ah kula kacay masjid xiisadaani ayaa qaraxday kadib markii nin kirishtaan ah uu isku dayey inuu furto maqaaxi lagu iibiyo hilibka doofaarka oo kaabiga ku haysa masjidka dhacdadaani ayaana sababtay mudaharaadyo ay dhigayeen dadka muslimiinta ah waxaana isla deegaanka lagu dilay ilaa shan qof oo kiristaan ah sheekh qaasim cabdalla oo hogaaminayey bannaanbaxyadaani ayaa sheegay in dadweynaha muslimiinta ah ee mudaharaadayay ay u istaageen dhowrista qiyamka islaamka islamarkaana ay xaq u leeyihiin inay ilaashadaan muqadasaadkooda meel kasta oo ay joogaan dowladda yuganda ayaa ka hor timid kelimadda uu jeediyey sheekh qaasim cabdalla iyo abaabulka dibadbaxyada islaamiga ee lagu difaacayo masjidka waxayna ciidamada booliisku isku dayeen inay ka hortagaan dadkii dhigaya mudaharaadka iyada oo uu halkaasi mar kale ka dhacay iskoorimaad dhex maray muslimiinta iyo ciidamada saliibiyiinta yugandha أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معانينا أرجع صحبة ولات واستدرك تآخينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qeybihiisii horena waan maraynaa sidee xasuuqii saliibiintu toddobaadkan ka geysteen degmada jamaameh looga hadalhayay wilaayaadka islaamiga iyo goobaha ka baxsan ee ay cadowgu gacanta ku hayaan haddaba bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa si adag uga hadlay dhacdadaasi dhacdadaas runtii waa ka xunnahay oo aad iyo aad baa u xunnahay maxaa yeelay muslimiintu waa hal jiroo keliya wey waxaad dareemi kartaa waxa waaye qof waxa waaye jirkiisa qayb ka mid ah waxyaalo loo gaarsiiyey wuxuu dareema waa dareemi kartaa hadad waxaan leenahay dadkaas muslimiinta ilaahay subxaana watacaala shahaadadooda ilaahay ka aqbalo gacanka xaq daranaa dishay dad masaakiina oo maata oo la gumaado wiyo walaale aad baa ugu xunnahay hadda waxaan leeyahay dadkaas ilaahay subxaana watacaala eheladii dadkaasi ka shiideen shahaadadooda ilaahay ilaahay saa sabar siiyo ayagana ilaahay subxaana watacaala jannatu firdows ilaahay geliyo runtii aad baa ugu xunnahay oo waxa waaye dad masaakiina oo oo guriga iska joogo oo waxa weeye hooleeda adduunyada iska haysto maadaamay gaaladay furumihii kusoo jabeen oo ayay waxa weeye muslimiintii masaakiintii ayay ku kala kor dhaceen meelaha qaraarkoodii iyo waxa weeye guud ahaan dadka muslimiinta waxaa leeyahay ilaahay sabar siiye dadka muslimiinta oo qayb jirkeen ka mid ahaayeen ilaahay subxana wataala shahaadada ha ka aqbal walaalow dadkan waa dad muslimiin ah waxa waaye muslim hadde gaal wuxuu u laayaha waa waa waa diintaas oo islaamnimadaas ku ayay u laayhayaan waa dhowahay anigoo faadimo macalin sheekh ahay dhowaan waxaa degmada jamaama ka dhacay duqeymo arxandarra oo ay geysteen maraykanka iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah oo lagu xasuuqay dad maato ah dhacdadaas sidee u aragtaa dhib weynaa u arkaa waana kuxumahay muslimiintana waa u taasiyeynaa ha kacan muslimiinta jihaadka waajib oo ka yahay inay galaan waa la rabaa walaalaheena dhan anag waa garab taagannahay ha galaan muslimnimadaa lagu haystaa anag dhammaynteena muslimnimadan nagu haystaa maraykanka lafladooda ilaahay ha jibiyi waana loo soo socdaa garabkoodana muslimiinta guul ilaaha geliy anoo ah qasaal aadam waxaan halkan ugu tacsiinaynaa walaalaheen oo muslimiinta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo muslimnimada lala haystay labaatan iyo lixdii oo gaalada ameerikaanka ay ku duqeeyeen degmada jamaame taasaan halkan ugu tacsiinaynaa walaalahaas aad iyo aada ugu xunahay ilaahay subxaanahu wa tacaala badiil kheyrka walaalihii ay ka tageen in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyo taasaan allah subxaana wa tacala aan u raadinaynaa allah subxaana wa tacaala waxaa kale walaalay ehelkii ay ka tagaan u dardaarmaynaa inay sabraan annuguna waxaan leenahay inna lilahi wa inna ilayhi raajicuuna nebi moxamed sala allahu aleyhi wasalama wuxuu sheegay muslimiinta inay yihiin kalbunyaan kan oo duniyada dacladeeda joog iyo mid kale oo meelahan joog inay isku mid yihiin sida ayaga oo u xanuunseen sugu daran in aan u xanuunsanay saasaan u sheegaynaa insha allahu tacaala gaalada iyo wixii lamid oo taageersan waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala jab iyo halaag idinka leenahay insha allahu tacaala tanna ma lidinku hari doono waa lidinka arsan doona insha allahu tacaala ilaahay badiil kheyrka iyo sabar iyo iimaan ilaahay subxana wa tacala iyo sugnaasho inuu ilaahay subxaanahu watacaala siiyo inaan ku dhacin tasaxsuf oo ilaahay subxaanahu watacaala diintooda oo lala haysto oo lala qabsaday darteed inaan tasaxsuf aanan ku dhacin تاسن إن شاء الله تعالى ولا دردارمينا سورة أستاذ أكل دردارمينا الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا إنا إلا وإنا إليه راجعون لنا إن شاء الله تعالى إلهي ولا لهاس بدل الخير قوة يو إهلذي أي كتغين إلهي سبحانه وتعالى صبر أستاذ أكل دردارمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد إلهي دد مسلمين niwaali aan kama hadaqaan marka horeyto bacda alxamdulilaahi subxaana wa tacaala may halkaan intan ku ta'siyeene walaalaheen ah reer jamaama gaaladii adowgii iyo murtadiinta iyo maraykanka iska bahaysay dhibaatada anjeysadeen dhibaatada samay an ku ta'siyeene fadaana in dadkii walaalaha muslimiinta inu la qiibsano dhibkoodiya dhibkayna ee farxadoodiya farxadayna ee marka ilaahi subxaana wa tacaala sabar iimaan ilaahay noosay dhammaanta muslimiinta dadkaas meelilka hasuugi idaacad baa ku dhegeysanayey walaalihii gabarti iyo hooyo iyo ilma iyo halka meelilka hasuugi iyo dadkii muslimiinta hay kale raggii lahay macallimiinta lahaayey meelilka hasuugi ilaahay shahiid waaba shuhado weeye shuhadada aakhira ilaahi subxaana watacaala waa ka dhaki waaba ilaahi subxaana gaale diintooda laka dhiindeli walkalaman indilnaaha in dad muslimiina iyo ayin oo ahlu tawid ayin diintii lakahays dartiya yalla hanka duulin walkala yoo hadda yoo halaayan malahayna liajli diin liajli muslimiin diintiin ma in haystaan ma inka dhaga ma haytaan may shareecada daaman iskata xukuma haytaan lin lahan weerari saasaa yoo gaalada saas ku duulaso saas hanka duuli saasana aan dhibaatayti walkala hadda geek lakahaysado oo muslimiinta ah mala saas darteeda marka sabra yallana dadka muslimiinta sabar iyo iimaan iyo israad iyo aan dardaarmaan dhammaanteena inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuuna lana marka gaaladana may waayaana hobageeka walasan dad muslimiin wala dirsan siigna kolley taasta ku daran laysu waayta ma hadda lan hadda siin ku hersan mala muslimiintana aargoosi kasaayan ma war hadda idaysan geegla intii walasan dirsan siin ku amsan ma tan hanuunkan hadda dirseen ku daran inti kusii dhibaato badan ilaahay idinka insha allahu tabaaraka watacaala iyo ilaahay ku rajahayn maana malsin ku heraw dhiigga muslimiinkaana ilaahay subxaana wataala ma dayac doono adduun iyo aakhiraba aakhirana janay leeyihiin adduunkana gaalo marsiina xisaabtama insha allahu tacaala dhiigaas aad daadadeen oo ilaahay dartiisasna deedeen gaalamadin iyo dadkaasna muslamala indile isina gaaliyatiin horaanba gaalamala isin ku amsan haddina gaalamadii isan dadka indileen dartiya dadka muslimiinta aad ambaabideen warsin ku aaro doona gudlay galaana banaanaytan badlay iska tuurtan baa insha allahu tacaala muslimiintana ee dad dhiigyo oo saas andayacan maa dad muslimiin ah walaalo ah oo mujaahidiin ah ilaahay diinja in dagaalamaano ilaahay idinka insha allahu tacaala kamiin iyo walsiin honunji doonayaasinka maqanyin waana ka bashaaraday inaysan cadaabkaas adduunya aakhirana la siin goydo insha allahu tacaala dadka muslimiinta namalinaha sabar iyo iimaan reer jamaama la siiyo ilaahay subxaana watacaalana sabaad iyo xaqi ilaahay niidan subxaana dhammaanteen weydiisaan hada wabilahi towfiiq كان الحب في المولى من أسمى معانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا والأحلام في الدنيا من أبهى مغانينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markana soomaaliya waxay qarka u saaran tahay inay isku beddesho dowlad jihaadi ah waa ciwaanka daraasad uu qoray markas taabacsan wasaaradda gaashaandhigga maraykanka haddaba muxuu yahay walaaca cusub ee gaaladu ka qabaan awoodda mujaahidiinta iyo filashooyinkooda hortabinta leh warbixin arrimahaasi daaran waxay noo sii ambaqaadayaan nuur cali warsame abushayba markiska daraasaadka caalamiga ah iyo khubaro amni oo reer galbeedka ah ayaa mar kale bilaabay inay xaalad qoos ah ka muujiyaan masiirka kooxda ridada soomaaliya iyo nidaamyada dabadhilifka ah ee soomaaliya ka jira kuwaasoo hadda wajahaya caqabado buuro ah soomaaliya waxay qirka u saaran tahay inay isku beddesho dowlad jihaadi ah ayaa cinwaan looga dhigay daraasadan oo uu daabacay markaska afrika ee daraasaadka istaraatiijiga ah taasoo ka kooban lix iyo toban bog waxaana looga faalloonayaa xaaladda soomaaliya ee marxaladan mustaqbalka waxaa la filan karo iyo isbeddelka xagga siyaasiga ah iyo kuwa militari ee fagaaraha hardanku ka socda ka muuqda dhaqdhaqaaqyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalladooda jihaadiga sii kordhiyey sannadidii lasoo dhaafay siyaasadaha isdiidan ee maamulada dabadhilifyada ah ee dalka ka jira quwadaha saliibiyiinta oo bilaabay inay hakiyaan maalgelintii ay ku bixin jireen nidaamka ridada qalqalka iyo jahwareerka ka taagan howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta arrimahaasi oo isbiirsaday ayay daraasaddu sheegaysaa in soomaaliya ay xilligani marayso xaalad kala guur ah dalkuna uu taagan yahay isgoys saadaashuna ay u muuqato in muqdisho uu hanan doono nidaam islaami ah markiska daraasaadka istaraatiijiga ah mar uu falanqaynayay awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo howlgalladii ay tobankii bile lasoo dhaafay ka fuliyeen duleedka caasimadda ayuu leeyahay markay al-shabaab bilaabeen duulaan weyn oo ay ku qaadeen inta badan bartamaha soomaaliya bishii abriil labada kun shan iyo labaatanka diblomaasiyiinta ku sugan caasimadda soomaaliya waxay bilaabeen inay isweydiiyaan su-aalo halis ah kuwaasoo ay ka mid yihiin muu og tahay in magaalada muqdisho loo qabsan doono sidii kaabuul ay taalibaan ula wareegtay iyo sida dimashik loo qabsaday warbixintu waxay leedahay al-shabaab waxay si fudud uga qabsadeen maleeshiyaadka murtadiinta magaalooyin istaraatiiji ah markii la gaaray bishii julaay dagaalyahanadu waxay si weyn u go'doomiyeen caasimadda wayna u soo dhowaadeen iyagoo u jirsaday wax ka yar konton kilomitir gudaha muqdisho xataa waxay dhiseen barkontaroolo oo ku teedsan duleedka magaalada safaarado badan oo shisheeye oo ku yaala magaalada ayaa loo daadgureeyey shaqaalahooda aan muhiimka ahayn dalka kenya hase ahaatee si lama filaan ah oo aan sababteeda la caddayn taqadumkii al-shabaab uu istaagay taasi waxay nidaamka muqdisho ee go'doonsan siisay fursad ay ku sheegtaan guul halka falanqeeyayaasha ka shakisan xaaladda ay isweydiinayaan goorta uu mar kale weerarka dib u bilaaban doono ayaa lagu yidhi daraasadda xaaladda soomaaliya way sii xumaanaysaa waxaana arrintaasi keenay arrimo isbiirsaday oo ay ka mid yihiin kacdoon jihaadi ah oo xoogaysanaya howlgalka nabad ilaalinta oo hakaday khilaaf siyaasadeed oo gudaha ah iyo loolan juqraafi siyaasadeed oo gobolka ka taagan maamulka dalka ka jira wuxuu si dhab ah u maamulaa oo keliya muqdisho iyo dhowr magaalo oo hoos yimaada waa caasimad weyn oo ay joogaan diblomaasiyiin fara badan iyo ciidan niyad jabsan oo aan waxqabad lahayn ayuu markiisku sii raaciyey taxliilkiisa ku saabsan xaaladda taagan haddii aan isbeddel weyn oo dhab ah la samayn mustaqbalka dhow waxaa dhici kara burburka dowladda federaalka iyo in al-shabaab ay qabsadaan caasimadda dalka arrintaasoo saameyn ku yeelan doonta gobolka oo dhan ayay leedahay warbixintu daraasadda oo sii socota ayaa soo hadal qaaday weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xaruntii sirdoonka riddada ee godka jilcow waxayna sheegaysaa in mujaahidiintu ay burburiyeen macluumaad sirdoon oo muhiim ahaa ayna xabsiga ka sii daayeen tobannaan maxaabiis ah dagaalka ay wadaan al-shabaab wuxuu socdaa ku dhowaad labaatan sano maanta waxaa kooxda ay gacanta ku haysaa ku dhowaad boqolkiiba soddon dhulka soomaaliya taasoo aad uga badan inta ay maamusho dowladda federaalka ah ee jilicsan ee muqdisho fadhida sidaas waxaa yidhi falanqeeyo uu markiisku soo xigtay hadda al-shabaab waxay wadaan abaabul ciidan oo xooggan oo ku wajahan muqdisho waxayna kordhiyeen weerarada gudaha caasimadda bishii oktoobar labada kun shan iyo labaatanka koox ka tirsan al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xarunta muqdisho ee hay-adda nabad sugidda iyagoo burburiyey xog sirdoon oo aada muhiim u ah islamarkaana sii daayay tobannaan maxaabiis ah dhacdadaasna waxay ka dhacday meel dhow oo ka agdhow qasriga madaxtooyada villa soomaaliya ayay warbixinta soo xigatay awoodda jilicsan ee maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ah astaanta tabardarrada iyo fashilka kooxda riddada soomaaliya mar ay daraasaddu ka hadlaysay ayayna leedahay si kastaba ha ahaatee awoodda al-shabaab mar walba waxay ahayd muraayad ka tarjumaysa tabardarida dowladda soomaaliya inkastoo in ka badan labaatan sano la geliyey maalgelin ballaaran iyo bilaayin dollar oo ku baxay tababar iyo qalab haddana ciidanka soomaalida weli ma awoodo inuu sii wado howlaha sugidda amniga goobaha la qabtay khudbad uu ka jeediyey baarlamaanka bisha nofembar labada kun shan iyo labaatanka ayuu odowaa yuusuf raagay wuxuu shaaca ka qaaday in toban kun ilaa iyo shan iyo toban kun oo askari lagu dilay ama lagu dhaawacay dagaaladii dhacay saddexdii sane ee u dambeeyey ciidanka soomaalida wuxuu la tacaalayaa caqabado badan oo ay ka mid yihiin hoggaan daciif ah musuq maasuq kala duwanaansho ku jira heerka tababarka iyo ku tiirsanaanta ciidamo beeleed u janjeera hogaamiyaha markaasi jooga halkii ay ahaan lahaayeen ciidan qaran oo midaysan arrimahan waxay qasbeen nidaamka muqdisho in si aad ah uu ugu tiirsanaado howlgalka midowda afrika ee ayusom si loo sugo amniga isla wakhtigaas faragelinta siyaasadeed villa soomaaliya ay ku samaysay howlgalka waxay wiiqday awooddii ayusom waxay abuurtay jahwareer ku saabsan hoggaanka iyo amarka waxayna dhaawacday taageeradii dhaqaale ee deeqbixiyaasha taasoo khatar gelinaysa in la yareeyo ama xitaa lasoo afjaro howlgalka warbixinta oo sii socota ayaa soo hadal qaaday markaan doorka ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya iyo caqabadaha ay wajahayaan daraasadda ayaa sheegaysaa in maalgelin la-aanta haysata isbahaysigaasi keeni karto inuu istaago howlgalka khatarna uu galo nidaamka riddada iyadoo ay jiraan kala duwanaanshaha arrimaha gudaha iyo kuwa juquraafi siyaasadeed haddana mustaqbalka dhow ee soomaaliya wuxuu si weyn ugu xirnaanayaa mustaqbalka howlgalka midowda afrika ee ayusom ku dhowaad labaatan sano oo howlgalkaasi ku sugnaa soomaaliya kadib daalka haysta deeqbixiyaasha iyo hubanti la-aanta dhaqaale ee ku saabsan mustaqbalkiisa waxay horseedi karaan in la dhimo ciidamadiisa ama xitaa in gebi ahaanba laga baxo dalka maraykanku waxuu ka soo horjeedaa in la isticmaalo hanaan cusub oo qaramadii midoobey wax loogu yeera u oggolaan lahaa in dhaqaalaha asaasiga ah ee qaramadii midoobey lagu maalgeliyo aysom dhanka kale deeqbixiyaasha oo ay ku jiraan midowda yurub iyo boqortooyada ingiriiska iyagana kama go'na inay si iskood ah u daboolaan baahida dhaqaale ee sii kordhaysa natiijo ahaan awoodda aysom shaki la'aan way daciifi doontaa waxaana suurtagal ah in loo bedelo keliya ciidan ilaalo oo u xil saaran dekedda muqdisho garoonka diyaaradaha iyo aagga cagaaran ee diblomaasiyiinta shisheeye haddii uusan imaanin ciidan cusub oo labageesood ah oo ka imaanaya mid ka mid ah xulafada dhow ee soomaaliya fursadaha dowladdu ku sii jiri karto kadib marxaladaasi si weyn ayay u yaraan doontaa howlgalka midowda afrika waxa uu wajahayaa dhaleecayn ballaaran oo ku saabsan muddadiisa dheer kharashka badan ee ku baxa iyo ku guuldaraysigiisa inuu xasiloonni waarta ka abuuro dalka gebagabadii maruu markaska daraasaadka istiraatiijiga ah ee afrika uu cabirayey mustaqbalka soomaaliya gaar ahaan kan kooxda aridada ayuu sheegayaa in asimaadka iyo fadqalaalaha uu hadda nidaamkaasi dhex dabaalanayo ay soo dadejinayso burburkiisa isagoo leh iyadoo ay soo dhowaanayso dhicitaanka mudaxileedka labaad ee dowladda federaalka soomaaliya waddanku wuxuu u sii jiidayaa dhanka geeska xaalad murugsan oo dhinacyo badan leh mid dastuur ah mid siyaasadeed mid doorasho mid dhaqaale iyo mid amni kuwaasoo intooda badan ay yihiin kuwo dalka iskiisa u samaystay go'aanka ah in la qabto doorasho aanan loo sinayn ama in aan doorasho la qaban wuxuu khatar gelinayaa howshii siyaasadeed ee horeba u jilicsanayd isagoo u jiidaya xaalad keeni karta burbur buuxa taasi waxay abuuri kartaa xaalad ay mucaaradka hubaysani ku soo galaan waddooyinka muqdisho taasoo wiiqi karta kalsoonida iyo awoodda dowladda oo horey u liidatay dulqaadka deegbixiyaasha caalamiga ah ayaa la tijaabin doonaa maadaama taageeradoodu ay weli tahay lafdhabarta dhaqaalaha nidaamka ka jira muqdisho iyo maalgelinta kharashaadka howlgalka nabad ilaalinta midowda afrika ee soomaaliya dhanka kale xisaabaadka istiraatiijiyadeed ee al-shabaab si tartiib tartiib ah ayay ugu sii jeedaa qabashada caasimadda iyaga oo fursadaha u arkaya kuwo sii kordhaya markaa dowladda federaalku si tabar dhigto
واختال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markana aan eegno dhanka iyo wilaayada baay warbixin aan idinkaga diyaarinay kubaca iyo horumarka uu ku tallaabsaday deegaanka bisaqcade ee wilaayada baay waxaa inoo soo jeedinaya bashiir muxiidiin abu ayman
daafaha iyo duleedyada magaalooyinka waaweyn ee camiraan waxaa dacaladooda dhaca deegaano markii hore ahaa kuwa yaryar oo aysan nolol sidaa u weyn ka jirin balse sannadadii dambe uu siyaadaya horumarka ka socda maantase ah kuwa camiran oo la tartamaya asaagooda duruufaha iyo waayihii adkaa ee soo marayna u beddelay fursad ay ku hanaqaadaan tanina waa sheeko gaar ah oo aan idinkaga soo tabinayo deegaan cagta saaray dhabaha kobaca rajo iyo yidadiilo wanaagsanna ay u muuqato bisiqcadde waa deegaan istiraatiiji ah oo dhaca duleedka degmada buurhakabe ee wilaayada islaamiga ah ee baay ee koonfurta soomaaliya waa deegaan si la mid ah dhulka kale ee soomaalida soddonkii sano ee lasoo dhaafay soo maray maraaxiil kala duwan una soo joogay duruufo iyo wakhtiyo kala duwan waayo jooggiisii sannadada dheer uu hoyga u ahaa ayaan kala sheekaystay aadan cali sheekh axmed oo hadda jira da'da kontonka sano kuna dhashay deegaanka bisiqcade sida halkan lagu soo degay iyo halka uu ka yimid magaca magaaladan
bismillah faylangna adhawaaw bashiir miirmay roogde bisigdil araw bisigdilan kasaw bisigdi oo bisigdi aas aaski maridi bisigdi haytiigu dad badan oo aniga aan ku jiro maanta waxaan rabnaa insha allah tacala inaan barto magacan bisiqcade meesha uu ka yimid iyo magacaas xilliguu baxay
magaamadibayumayb waa waqta hori hayti waqta hadda ama taarigda dheerta jima baastidi jimaadiya iyo bahi waa ii horey ana konton ishan sina jiraan bisigedi wal dhowma ah taarigde anta ka dhaladi bisigeda belidka dhatiisa ka dhaladi bisigedi wal geega ishalay hayti ma ah magaca marka bisqacda ee bal tafaasiil inaga sii xaguu ka yimid bisigedi bisigdungan hadda ka sheeniyaa lakajeeda geedkan miya haa bisigdungan lakajeeda basugdunga badanayti belidka dhahdiis iduurshay basugdunga badanayti waa hada geedaha aragna geedaun ad aragaytu ha ku dhawaadaya biliyad hadda shalay igeyhayo mee taarigdiis dheerta dad oo waay waay abdad maridee roogi jiri langlara umaalaamin langlarawa dhisma ka bilaaway aad iyo aad bolla gadaw umaalaamin laraa ka bilaaway qiyaas ahaan eh, imse sana magaaladan hadda deegaan ahaan loo degan yahay magaaladan boqol iyoonay afartan iyo todoba sana la deganya aad iyo aad haa inti aan ka dheegi maasha allah wal shalay iyo todoba shilaalid hayti ma ah deegaanka may waahee deegaanka biya lahan degi dhul biyo laho dow-a eelal kow iyo lama anhayna lama boqol saddex boqolka dhow wadanga oo ceelal eelal oo eel gacan shub gacan jiid ah Mhm.
matooran hayn insha allah alxamdulilah hadda waa ba- lancaster ba horleyba indhugu waaye biyahooda meeqa camal ay gaaraya abirja labaatan iyo siyeed soddon labaatan kow tum iyo siyeeda ka biragaa madii biragaa lugodaw tum iyo siyeeda ka biragaa bifailan hobada fadaasana soddon ala jiye soddon mitr soddon mitr hobada jeed walba ma kogohow abaara dhiyaas ee walhan deegame bi daraadis milan alxamdulilah imbaahda umu ihidi deegaanka deegaan alxamdulilah iska barakaysana geedaha marka hadda oo aan joogno ee bisaqa oo deegaanka loogu magac daray maxay faa'iida ah oo deegaanka u leeyihiin deegaanka may suubi may faa'iida layaa bisiga laki sheegow may laka qorada kurbaneed kurbaneed unu lugu dhagati hayni hoori laka qorada kurbaneed laka qorada hoos iyo la harsada hoolaa daagayan haddana may kale faa'iida layaa bashir madiina kin sheega geedo bisiga la araw bisig wal yar mahay lanki dhimidya markii la- laka aase iilka laka daboole madumo aboor ma amo geedaga wiilishii aboor ma amo sida ay abda- hoy- yari aboor enjiga aboor ma amo uhin aboor ma amo saasa lanka faa'iide faa'iida leh marka geed faa'iide leh eed iyo eed haa
duruufahaasi adag deegaankan waxau kala sinaa dalka intiisa kale maanta bog cusub ayaa u furmay taariikhda deegaankan ammaan iyo nabadgelyo ayaa dhulka camimay kuwaasoo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka ganacsiga ayaa laba jibaarmay dhallaanka soo koraya ayaa helay waxbarasho tayasan bisiqacadde haddii aan tilmaan ka bixiyo marka aad joogto magaaladan jihada koonfur galbeed waxaa ka xiga degmada buulafulay qiyaas ahaan lixdan kilomitir dhinaca waqooyi bari waxaa ka saaran degmada buurhakaba isla qiyaasahaan lixdan kilomitir halka dhanka waqooyi bisiqacadde ay sagaashan kilomitir kaga beegan tahay magaalada baydhabo magaaladan ayaa waxay caan ku tahay daaqa xoolaha iyo biyaha durdurka ah
مع من نزل فنيل الأمان بطعم البلاء ووطء الذرى بارتقاء الجبل فعار عليك بأن تخلدي إلى النوم بعد الذي قد حصل ugaas amiinyare ugaaska beesha eelaay ee deegaankan ayaan wax ka weydiiyey kobaca magaaladan ay samaynayso sannadihii lasoo dhaafay iyo horumarka xawliga ku socda bisicadda maraaxiil badan iyo hamartii maraaxida iyo hamartii maraaxid anka faylan haddaa ka socoto haddii ilaahay ara ee wayba kiyaales isan argaasan geega yoonku yoomul khamiis way suuq sheego wada kastoo ad kulley wada argahayta dhammaantiin handhoodana kahaytan eed iyo eedaa mayla raasiyaa kubca oo xowla ayaa ku socota ee wayba kiyaale biidin illaahi albaari wal badan oo mayla raasiyaa waxbarasho ah ayaa ku socda magaalada ee wayba kiyaale dugsiyo dugsiyaayin badan kiyaalan oo madarsiyaal ah ee sida oo mayla raasiyaa umul khadiija ee alqalam ee taajir waqaar iyo iskool usuna iyo kiyaala oo la eraw salaaxudiin la eraw oo kiyaala ee masjid weyn oo hadda kulley sida lan argo wadada dhexdeeda kiyaala ee handhaha lanka laabada ka hormaada ilaahi subxaana wataala dad waafajiyey ee eed eedan dhismaysa lanka dadaala lagu guulaysadii iyo kiyaala Masha Allah.
biidin illaahi albaari may ballanaha ee horumarkan horumarka sii badan ilaahay ka rajayaan haddii ilaahay ara Biyaha ka waran.
ee dhinaca biyaha ceel tubooyin iyo lete biyaha eed eedan ka wanaagsantan ka faylanta ee wal hadda dhibaato ay uu nahay oo dhinaca biyaha maasha allah eedan ka faylanta kubcaas tuulo kubcayto maana koraan dareertu hore u socotaa horaan dareertu maanaha socdaal kooban oo aan saacadihii lasoo dhaafay ku taga bisiqacadde ayaan ugu kuurgalay deegaankan waxaana wakhtiga booqashadeeda uu ku soo aaday maalinkii shalay ee khamiista waana maalin maalmaha kale kaga duwan deegaankani kumanaan ganacsato ah oo isaga kala yimaada koonfurta soomaaliya ayaa halkan isugu yimaada kuwaas oo ka soo shaqo taga magaalooyinka muqdisho baydhabo buurhakaba iyo degmada buulafula iyo deegaano kale waxaana suuqan sidoo kale soo xaadira kumanaan kale oo dad ah oo badeecado ka soo raadsada bartamaha suuqa bisiqacade ayaan ku waraystay mid ka mid ah guddiga ganacsatada magaaladan magaca maylaare cali ismaaciil cabdalla deegaanka basaadi ku sugana alxamdulilah ganacsatada deegaanka ka mid ahaa ganacsiga alxamdulilah maraaxiil badan ah mari ganacsigaana may ka hirinyaa degmada afgoy iyo xamar iyo badeecada kolokoyana maalinta kamiisa meelo badan la kokoe tuulada mayb waa tuulooyin badan hoos koeese tuulo fara badan suuqsheena maasha allah waqtigan ayaa waqtigii oo zaxmada zaa'idka haytiya ka mid ah qiimaha hadda iyada maybaan hoosay sicir barar majara sokorta qiimashe dolar ahaan hor la armay gadaane soddon shan dolar bariiska labaatan sagaal dolar loorkii burka waxaa waye labaatan iyo sideed dolar baastada sagaal dolar saliid labaatan iyo sagaal dolar jirgaanka saddex lihin shan dolar waa
guuxa iisa waxaan ka aad maqashaan waa sayladda xoolaha magaalada bisiqacadde ee wilaayada islaamiga ee baay suuqa deegaankan ayaa aad uga duwan maalinta khamiista maalmaha kale ee toddobaadka maadaama la isugu keeno xoolo fara badan oo geel iyo ari u badan waxaan tegay suuqa xilli ay joogeen ganacsato fara badan iyo kuwa dalaala xoolaha
markan waxaan gudaha usii gelayaa suuqa xoolaha ee deegaanka bisqacde deegaankuun joognahay bascadda suuqaanin suuq nidaam nugu furow eelaamale hoolaa raqam suurle kadasheenaa hadda waxaan joognaa qaybta geela oo kale faahfaahinagno geel hashii hilibla beesaay lehdaa waa fiicana alxamdulilah waa barwaaqaysana unne qiimadatii waawan hal afartan iyo sagaal lagada waa jirtaa haa eelaamale soddon wax la shareen tii uu fafay leh yaa ku sheedaay kuwii kalena ilaa male labaatiyo shan oo labaatiyo siddex labaatiyo ilam waaladan waa fiicanta tumi shan tumi todobkii labaatan gaara suuq nidaamkas waa nuu dhisan yahay alxamdulilah sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada iibsata geela ayaan kula kulmay isla suuqa xoolaha ee deegaanka bisiqcadde alxamdulilah waxaan nahay ganacsadaha oo bisicadda waa xoolaan gadanaa lacagta kaashaan soo qaadanay magaalada dhexdean dhiganaa dukaan lama dhigo alxamdulilah amnigeed aada u sugan yahay meeshii aan dhigana ugu imaadnaa suuqa bisaqacdana maanta aad joogto qiimaha aad ku iibsataan bal hadda inooga warran xilligan la joogo hadba saa aas yahay waaye geel soo u fiican yahay dhaqaalka labaatan labaatan iyo saddex labaatan iyo afar geel qawaaraha toban iyo sideed toban iyo sagaal labaatan labaatan iyo laba meesha ugu badan adayga alxamdulilah hadba hadba neefka sida uu nadarkiisa u gadna maxaan u safrnaa xamaraan u safrnaa turturan u safrnaa maarata buurka waan u safrnaa meel alla meesha alxamdulilah ama sacarkeeda waxooga bicda fiican yahay lena aadana maasha allah dhanka qaybta ariga ee suuqa xoolaha qaarkood waxaa ariga lagu kala iibsadaa qaab naadin ah haddaa beeca noo bilaawdo haddii ilaahay laga helo magaalada biscaddaa joognaa erigana beeciisa si fiicanaa noo maroyaa milyan afar boqol binan waa liibidhay ho afar afade kaas barig kamahno tumi afar binaana kaa sheega adeer eesan kun gaday dhaaf milyan afar boqola kiin gaday ho bax warakaas kan toban afar waa liiga diidi ari milyan afar boqol kiin gaday
sidoo kale mid ka mid ah dadka deegaanka bisiqacadde oo aan kula kulmay suuqa ayaa iiga warmay amniga ay ku shaqaysanayaan bulshada magaaladan way ku sugugnaa deegaanka leerow bisgade oo macnaha antaaso tuule hooskooyas bulshada walaal eedayeedan mahadsagna horbadan ganacsi aragna laakiin geeka wala macnaha hadda marxaladan aan hadda suuqa hoolaha ana rooga meelo suuqa erinka iyo gaal ana ka dhex jira way in muuqdee insha allah ganacsato badan oo macnaha deegaamada ilaa buur iyo ilaa xamarka kooyan ini wal shal gadadahayaan reer baadigina wal inshol socda way argahayna hadda macnaha lanwalba beesada hata loorta binaanka la dhigahay jijiidi walmajara alxamdulilah ilaahay mahadle way ilaahay inku tuuganee tan itii kafayle insha allah magaalooyinka dhimanna ilaahay islaamka galantiyo geli intii aan ku sugnaa deegaanka bisiqcadde waxaan u kuurgalay oo aan booqday goobaha waxbarasho oo ay gacanta ku hayaan makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada islaamiga ee baay majmuucatu ibn cabbaas su'aale maybwaa من الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر رحلات للخير أتينا نملأ دنيانا عزما halkani waa madarasada salaaxudiin alayuubi oo laba bil ka hor maktabka tarbiyada iyo tacliinta uu ka hirgeliya deegaanka bisiqcadde xilliga booqashadeeda ayaa ku soo aaday maalin arbaco ah oo ay ardayda u fadhiyeen tartan cilmiyeed ku saabsan culumta kala duwan ay madarasada ku bartaan waxaana tartanka uu dhex marayay laba majmuuco oo kala matalayay wiilasha iyo gabdhaha waana majmuucaadka ibnu cabaas iyo majmuucada maymuuna bismillaah anugu magaca ilaa cabdiqaadir cali daawuud majmuucan tartamo majmuucat ibnu cabaas majmuucan la tartamoon majmuucat maymuuna su-aalahaanaad iskaday allahu aladii khalaqa alleyla waannahaara waashamsa waalqamar jasaaka allaahu khayr su-aalo saaw iyo khaladmay baan gudbiyeyna insha allaahu guduga su-aasha la weydiiyey majmuucatu ibnu cabaas waxay uga jawaabeen si saxay ugu jawaabeen waxayna leeyihiin laba dhibcood
intii aan ku sugnaa bisiqacade goobaha angaaro waxaa ka mid ah madarasada sacaada waxaa gacanta ku haya maktabka dacwada waxaana wax ku barta jiilka da-da yar ee deegaanka bisiqacde kuwaasoo halkani ku barta qur-aanka kariimka iyo culumtiisa nashaadaad kala duwan ay ardaydu soo gudbiyeen شعارنا شعارنا قوة عزة قرقورتا هذا فلسف إذا لمنا موتا في مكرة نترك بها خسارة عظيمة نترك بها خسارة عظيمة أبينا أبينا أبينا أبينا أبينا أبينا نحب نحب نوالي نوالي
دشوا أبو عبيدة فانهضوا ديشوا أبو عبيدة فانهضوا من نحن نحن الدين المستقبل نسعى ونجد ونعمل نرقى دوما للأفضل دون العليا لا نقبل دون العليا لا نقبل دون العليا لا نقبل hoy garguur digaali jeelow gobolkaa miniili dheer gubishooda waa dhowaatay hoy garguur digaali jeelow gobolkaa miniili dheer gubishooda waa dhowaatay goolay wareega soobaa goor dhowli sheegay hoy garguur digaali jeelow gobolkaa miniili dheer gubishooda waa dhowaatay haddaa gaaliyow bukuurtii gurmiseen boorase hoy garguur digaali jeelow gobolkaa miniili dheer gubishooda waa dhowaatay gawaali gawaalise sidiilangali ogtaabaa gembe gaale kii fadheetay hoy garguurta gaali gobolka maniile dheer gubashooda waa dhowaatay geesi gaarsheem buuhoy gabar hurureen fadaawa guruga kii gubudoon hoy garguurta yeelow gobolka maniile dheer gubashooda waa dhowaatay geesiyaal mujaahidiina gaal goorishe kasaawa guulkaali gooyidoon
waxaan sidoo kale gaaray macadka khadiija bintu quweylad oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee uu gacanta ku hayo maktabka dacwada dumarkana lagu baro qur-aanka iyo culuumtiisa duruus sharciya oo kala duwanna ay ku qaataan sidoo kale macadkan ayaa ah halka lagu diyaariyo misna lagu soo saaro gabdhaha daaciyaadka si ay u xambaaraan mas-uuliyadda gaarsiinta ummadda ee dacwada macadka khadiija mayba ka baraday tafsiir kutubo badan tafsiirka mayba akhriyada والتي قبلي يأتين لكوين الفاحشة طهما أم النساء كمنا يوين هالي وكمذا فاستشهدوا مرخات قلي عليهن قرشة أربعة أفر منكم سنسين كمذا فإن شهدوا هدي مرخات نغدا فأمسكوها هن قبلوا في البيوت قريالك لهديو ينكهايا حتى أنت يتوفاهن الموت وقارينك أفساس ومس يجعل الله إله ولا لهن قبلوا سبيلا ودينا ولو
magaalada bisiqacadde hadda waxay gaartay horumar weyn oo ka muuqda magaaladan kaas oo ka dhashay iskaashiga bulshada oo garab ka helaya maamulkooda islaamiga ah iyadoona horumarkan uu u horseeday nolol ka wanaagsan tii ay ku noolaayeen ka hor kudhaqanka shareecada islaamka waxayna hadda astaan u tahay magaalooyinka dadkoodu ay hoosharsanayaan harka tawxiidka ee wilaayaadka islaamiga ah
ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag guntii iyo gabagabadii barnaamijkeenna raadraaca toddobaadka ayaan isla soo gaarnay oo caawa qodobo xiise leh aad ku dhegaysateen intii barnaamij midkan la mid ah dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا